Qoysaskan oo ka soo hayaamay deegaano iyo tuulooyin hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa soo miceen biday kaamka nasteexo oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne waxaana haysta xaalado nolol xumo oo ay ka mid yihiin hoy la'aan, raashin la'aan iyo wax waliba oo nolosha muhiim u ah. Abaaraha ka jira dalka ayaa sababay inay ka soo hayaamaan halkii ay deegaanka ku ahaayeen qoysaskan oo u badan carruur, haween iyo dad da’ ah. Qaar ka mid ah qoysaska ku nool kaamka nasteexa ee magaalada Beledweyne ayaa raadiyo Beerlo uga warramay baahiyaha ugu daran ee ay haysto iyagoo codsi u diray maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha samafalka inay la soo gaaraan gurmad degdeg ah.
Aamino Cabdi Cali anigoo ku sugan kaam nasteexo waxaan ka codsanaynaa ina maxay ahaato duruufo badan aan haysto marka duruufo badanaa ka jiro baahiyo badanaa ka jiro ilaa iyo biibaxadii waxna soo gaara ma jiraan marka insha allah walaalaheena soomaaliyeed dal iyo dibad iyo wixii haayadaba muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inay si degdega nagu caawiyaan ayna garab istaagaan dad waxaan ahay barakace dad barakacana duruuftiisa waa taqaana qaxooti ah waxaan ku sugnaa kaam nasteexo walaalayaalna soo caawiya ilaahay dartiis raashin ma haysano biyo ma haysano diini waxbarasho diini ama maadi qur-aanba ma haysano oo waxbarasho xigta ah marka walaala si degdeg ah oo ilaahay dartiisa annagoo ku sugan kaam nasteexo waa inaan noo caawisaan bismillaahi raxmaan raxiim anaa suleekha maxamed aadana waxaan ka codsanaynaa dadweynaha sharaf leh hay-adaha hay-adaha inay nagu soo deeqaan diini iyo waxbarasho midna ma haysano maaragtay hoy hoy hoyga wax baahida baahina aad bay u jirtaa dadku aad buu u daleensan yahay marka in wax nala soo gaaraan rabnaa magaceyga oo ah caashe axmed aadan marka waxaan ka tirsanahay kaam nasteexo waxaan ka tirsanahay marka waxaa oga dhibaato dhibaato waxaa nagu hayso ilmaha waxbarashadoodii iyo waxaan kuu sheegaa si iskoolka oo kale si dugsiga oo kaleento oo ilmaha ay meelaha naga socdaana u baahannahay in wax noona baro xagga oo hooyga xaggiisa waan ka dhibaataysannahay xagga macnaha baahiyaha badan oo macnaha baahiya iska jiraan marka hay-adda waxaan ka codsanaynaa inay waxay gargaaro ilaah usoo dhiibay ilaahay usoo dhiibo iyagana nagana soo gaaraan raashiinka oo kale oo ilaahay usoo dhiibo macnaha inay nagana soo gaaraan u baahannahay intaasaan ka codsanaynaa qoysaskan ayaa u badan xoolo dhaqatiya beerley ay saameeyeen abaaraha ka jira dalka waxayna soo miciin bideen magaalada Beledweyne si ay u helaan nolol dhaamto midda ay kala kulmeen halka ay ku noolaan jireen